soomaaliya waxaa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashiray united nationka ka dambow waxaa lasoo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabin inna ha iska daayo laakiin waan idin leeyahay waxaa qaraarahoo asaasi ah soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqmo stage number one ummadda soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horraysa wax alla wixii diin ku leh inay kor u soo kacaan madharka islaamigaana la baabi'iyo waa asaaska hadafka ugu horreeya stageka koowaad waa kaa wey stageka labaad waxa weeyaan dadka soomaaliya dalka soomaaliya la yidhaahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaadiq in loo qaybsan rijin rijin in loo qaybiyo marka ugu horraysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state ka mid ah etoobiya inaan laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin gabarnara in loo sameeyo oo ra'iisul qabiilo ah oo laadiniya in loo sameeyo gobolladaas marka nimanka joogee soomaalida waxaa lagu qancisiiyey oo nin walbaa ow fermey oo laga qaadoo laga xaqiijiyey inaanu waxba ka qabanin dowladda etoobiya inaanu waxba ka qabanin ku hoos noolaadkeeda inuu ku hoos noolaado inaan waxba ka qabinin si loo buruufataa waa in shirar loogu yeeraa oo ay ardisabaaba yimaadaan afar iyo labaatanka saac amxaarna maamulaa weliba derajo hoose oo ka naasa inuu maamulo stagekaasi waa stageka maanta ay ku sugan tahay soomaaliya stageka labaad waxa weeye in la yidhaahdo all waxa weeyaan soomaaliya under etoobiya waa inay ahaataa qayb ka mida etoobiya weeye centraalku waa etoobiya weeye ayaguna waa rijinno weeye gobarnaris marka dambeeta looga taliyo ardisaba inay